booliska dalka australia ayaa ku eedeeyey nin asalkiisu yahay soomaali hase yeeshee haysta dhalashada dalka australia inuu qorshaynayay weerar argagixiso oo uu dalkaasi ka geysto gaar ahaan magaalada melbourne xilliga dabaaldegga sanadka cusub saraakiishu waxay sheegeen in ninkan oo labaatan jir ah inuu waajahayo xabsi daa'in haddii dembiga loo haysta lagu helo warbixintan waxaa magaalada sydney ka soo diray phil mercury waxaana inoo soo jeedinaya waryahayaga maxamed cabdi aan idhaahdo maxamed colaad xasan mahadsanid cabdixakiin saraakiishii ku howlanaa baarista arrintan ayaa ku tilmaamay weerarka uu ninkan damacsanaa inuu noqon lahaa mid musiibo ah waxay sheegeen in qofka la tuunsan yahay oo asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya laakiin haysta dhalashada austraaliya uu sida la sheegay qorshaynayay inuu toogto dad fara badan ilaa iyo inta uu karo isagoo adeegsanaya qori nooca darondooriga u dhaca ah saraakiishu waxay sheegeen inuu doonayey in weerarkaasi uu ka geysto xaflado ka dhacaya fagaaraha lagu qabto soo dhoweynta sanadka cusub ee ku yaala bartamaha magaalada melbourne oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi saraakiishu waxay intaasi ku dareen in aaminsan yihiin in ninkan oo aan magaciisa la shaacin uu qorshaha weerarka keli ku yahay laakiin uu ka shidaal qaadanayay tilmaamo internetka ay soo gelisay alqaacida oo la xidhiira sida loo fuliyo weerarada noocana waxaa kaloo saraakiishu ay sheegeen inuu taageero u yahay ururka isis taliya ku-xigeenka booliska gobolka victoria oo ay melbourne ka tirsan tahay shane barton ayaa sheegay in ninkan asalkiisu soomaaliga yahay ay dusha kala socdeen tan iyo bishii janawari ee sanadkan waxa uu yidhi ninkani wuxuu noogu jiray dadka aadka halista u ah ee aan dusha kala soconnay muddo ayaana daba soconnay dhaqdhaqaaqiisa waa muwaadin u dhashay austraaliya laakiin waalidkiisu ay soomaali yihiin eedda loo haystana waxa ay tahay inuu qorshaynayay inuu ku kaco fal argagixiso islamarkaana uu isku dayey inuu helo qori si uu u fuliyo qorshihiisa ninkan ayay boolisku soo qabteen isniintii shalay kadib markii ay weerar ku qaadeen guriga qoyskiisa oo ku yaala duleedka magaalada melbourne iyo guri kale oo ay qaraabadiisa leeyihiin wasiirka cadaaladda ee austraaliya michael kenan ayaa sheegay in weerarkan uu ahaa kii afar iyo tobanaad ee ay hay-adaha amniga dalkaasi fashiliyaan saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey waxa uu sheegay in eedahan ay xusuusinayaan dadka reer austraaliya sida argagixisadu ay halis ugu hayso ilbaxnimada iyo nolosha dadka aan waxba galabsan afar iyo toddobaatan qof ayaa lagu soo eedeeyey falal argagixiso tan iyo sanadkii labada kun afar iyo tobankii marka oo heerka feejignaanta argagixisada ee dalkaasi kor loo qaaday bishii ogosna boolisku waxay sheegeen inay fashiliyeen shirqoollo la doonayey in bambooyin iyo qalabka sii daaya gaaska sunta ah lagu geliyo dayuurad ka duulaysay garoonka magaalada sydney warbixintaasina waxaa magaalada sydney nooga soo diray phil mercer waxaana inoo soo koobayey maxamed colaad xasan